بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan sheekh maxamed cabdulwahaab iska lahaa anagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalix ibn cabdilcaziiz ibn maxamed ibn ibraahim aala sheekh waxaan ku jirnay baabkii sideedaad baabu taxriidihi sala allahu alay wslam calaa lusuumi sunnati waatargiibi fi dalika wa tarki albidaci waltafaruqi waalikhtilaafi waltaxdiiri min dalik kutirtirsiintii dadka lagu tirtirsiinaayey inay sunnada rasuulka sala alla ly slam ku dhagaan oy qabsadaan sidoo kalena la jeclaysiinayo inay bidcooyinkii ka tagaan iyo kala taggii iyo iskhilaafkii iyo kadigid laga digaayo xadiidkii marka sideed iyo sideetanaad ayaan soo gaarnay walimuslimin buu yiri sheikhu can jaabirin walimuslimin can jaabirin muslim wuxuu u wariyey oo uu leeyahay jaabirna uu ka wariyey allah ka raali noqday qaala inuu yiri jaabir qaala rasuulu llahi sal l sl rsulka alle wuxuu yidhi amaa bacdu faina khayra alxadiidi kitaabu ullahi wa khayru lhudaa hudaa muxamadi sala allahu calayhi wasalama wa sharu lumuuri muxdathaatuhaa wa kullu bidcatin dalaalah rasuulku sala allahu calayhi wasalama markuu hadalka furfuranaayo ama uu khudbad jeedinaayo wuxuu ku bilaabi jiray xamdigii iyo isticaanadii iyo iyo istikfaartii iyo wixii ka horreeyey iyo ammaantii alla la ammaanayo kadib wuxuu dhihi jiray amaa bacdu intaa kadib fa ina khayra alxadiidi hadal waxaa ugu khayr badan kitaabullaahi qur-aankii alle kitaabkii alle oo qur-aankii ah wa khayru lhudaa hanuunin iyo wax bidhaamin iyo wax tusin waxaa ugu khayr badan hudaa muxamedin sala allahu alay slam hanuunkii maxamed sala allahu alay slam riwaayada muslim waa sidaasay yidhaahdeen culimmada ka hadla ee riwaayooyinka xadiidka iyo kutubta laakiin kutubtii aan muslimka ahayn wa khayrulhadyi hadyu muxamedin sala alla alay slam yay u dabtiyaan macnaha waa dariiqadii rasuulka sala alla alay slam dariiqa waxaa ugu khayr badan dariiqadii rasuulka sala alla alay slam wadaadka kitaabka sharxaan waxaad moodaa inuu sidaas ku socdo wa sharu lumuuri muxdathaatuhaa arrimo waxaa ugu xun oo ugu shar badan kuwooda lasoo darisiiyey ee diinka lagu daraayo oo aan diinkana ka mid ahayn wa kullu bidcatin dalaalah bidco kasta ahina waa baadi wadaadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay in la rumeeyo nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxay ka mid tahay usuushii iimaanka waana laba dhinac dhinaca koowaad rumaynta la rumaynayo rasuulkeena sala allahu alay wasalam tiirarka islaamka midii koowaad yay qeyb ka tahay waa maxay in la qiro oo la ictiraafo in maxamed uu yahay rasuul alla soo diray dhinac kalena waa maxay rumayntii la rumaynayo rasuulka sala alla ly slam waxay soo gelaysaa rumayntii guud ee rususha la rumaynayo rususha dhan in la wada rumeeyo arkaanta iimaankay ka mid tahay sida alle uu yidhi aamana rasuulu bimaa unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun rasuulkii waxa uu rumeeyey wixii lagu soo dejiyey alla xaggiis looga soo dejiyey muminuuntuna mu'miniintuna way rumeeyeen kullun mid kasta ahi aamana billaahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi alla iyo malaa'igtiisii iyo kutubtiisii rusushiisii iyuu rumeeyey rusushii la rumeeyo waxaa ka mid a in kii ugu dambeeyey oo maxamed ah sala allahu alay wasalam la rumeeyo waanan ka soo hadalnay buu leeyahay rumaynta rasuulka la rumaynayo sala allahu alay wasalam macnaheedu waxa uu yahay wayna ka mid tahay rumaynta la rumaynayo rasuulka sala allahu alay wasalam in sunnadiisii la raaco rumayntii la rumaynayey dhammaystirnaanteediina waxaa ka mid a inaanu qofku caqligiisa ka hormarinin sunnadii rasuulka sala allahu alay wasalama sidoo kalena ra'yi isagu uu leeyahay aanu ka hormarinin wax rasuulku sala alla alay slam uu xukumay haddii wixii rasuulku sal l slam uu xukumay ay yihiin wax sida ay wax kuu tusinayaan ay qaadic yihiin ay wax go-an yihiin oon labalaba ku jirin fil amri arrinka markaas laga hadlaayo uu qadci uu yahay fa innahu laa yaxilu liaxadin mukhaalafatuh uma bannaana qofna inuu rasuulka sal lla ly slam xukunkiisi khilaafo oo alla wuxuu yidhi wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu waxa rasuulku sal l slam idinla yimaadana qaata wuxuu idinka reebana ka jooga sidaa darteed yuu rasuulku sal alla ly slam badin jiray ou mar kasta ku hadli jiray sida hadda xadiidkan ku jirta xadiidka jaabir ku jirta oo kale iyo xadiid kaleba hadalkiisuu badin jiray uu yidhaahdo amaa bacdu fa ina khayra alxadiidi kitaabullahi wa khayru lhudaa hudaa muxamedin sal l slam marka hanuun waxaa ugu dhammaystirnaan badan hanuunkii nabi maxamed sal alla ly salam isagaana ugu sharaf badan isagaana ugu fadli badan dariiq la raacana waxaa ugu weyn dariiqii nabi maxamed sala allahu alay wasalam sidaa darteed qofkii rumeeya in nabi maxamed uu yahay rasuul alla uu soo diray oo iimaankaasuna uu noqdo mid dhammaystiran sunnada rasuulka sal l slam qofkaasuma khilaafo haddii uu sunnada khilaafo qofku iimaankiisiibaa daciifayo hoos u dhacaya maxaa yeelay rumaynta qofku uu rumaynayo rususha waa ay korartaa waana nuqsaantaa rumaynta uu rumaynayo nebi maxamed inuu rasuul yahana waa ay korartaa waana nuqsaantaa waxay ku korartaa ay ku siyaadaa raacitaanka oo la badiyo waxay ku nuqsaantaa ooy hoos ugu dhacdaa khilaafkiioo bata sunnadii la khilaafayay dadka mu'miniintaahuna iimaanka asal ahaan waa ku siman yihiin sax maaha in la yidhaahdo oo waxa la rumaynayo qalbiga ku jiraana waa kala tagsan yihiin acmaashii waxa ay dhalinaysana waa ay kala tagsan yihiin waa lagu kala tagsan yahay marka maqsuudka axaadiistan laga leeyahay oo shiikha kitaabka qoray uu soo arooriyey waa in la caddeeyo asalkan ah rumaynta rasuulka sala alla ly slam la rumaynaayo iyo isku tirtirsiin la isku tirtirsiinaayo sunnadiisi in la raaco oo aan la khilaafin xadiidka sagaal iyo siddeetanaad welilbukhaariyi ayuu yidhi wadaadka kitaabka alifay bukhaari wuxuu leeyahay oo ku sugnaay an abi hurayratan uu ka wariyey radia allahu canhu allah ka raali noqdee qaala inuu yidhi qaala rasuulu llahi sala lla ly slam rasuulka alle wuxuu yidhi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummadayda dhammaantood jannaday gelayaan ilaa qofkii isagu iska diida ma ogiye riila waxaa la yidhi waman ya'baa oo rasuulka allow yaa janno diidaaya qaala wuxuu yidhi man ataacanii qofkii aniga ee ateeca dakhala aljannata jannadii buu galaa waman casaanii qofkii caasiyana faqad abaa jannadii buu diida sababtoo inaanu jannadii gelin wax sabab ugu noqonaya inaanu jannadii gelin sababtoo ah inaanu jannadii gelin wax sabab ugu noqonaya yuu la yimid oo ah caasinimadii rasuulka sal l slam uu caasiyey oo uu sunnadii rasuulka sal ly slam khilaafay wadaadka kitaabka sharxe wuxuu leeyahay shiikha kitaabka qoray waxa uu yidhi bukhaari wuxuu abuu hureyre ka wariyey in rasuulka sal slam uu yidhi kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa qiila waman yaba yaa diidaya marka jannadii wuxuu ku leeyahay lafdigii baa meeshaan la ilaaliyey sababtoo ilaa man abaa buu soo yiri markaasay lafdigii rasuulka sal sl iyaguna ilaaliyeenoo waxay yidhaahdeen oo yaa diidaaya oo yuu yahay midkaan diidaaya markaasuu wuxuu ku jawaabay man ataacanii dakhala aljannata waman casaanii faqad abaa qofkii aniga ee ateeca ahi jannaduu galaa qofkii iyo caasiyana waa uu diiday jannadii wuxuu marka rasuulku sal alla alay slama sugayaa meeshan arrin aada u weyn oo ah inaanay suurtagal ahayn in qofku islaamkii soo galo ilaa inuu rasuulka sal alla ly slama daacadiisii iltisaamo ma ogi oo qofku haddaanu rasuulkii ateecin oo aanu iltisaamin sunnadii rasuulka sal alla ly slama qofku islaamkii mau soo wada gelin allana wuxuu dadkii faray inay islaamka soo wada galaan oo islaamka qaar laga tegin oo axkaamtiisa aan qaar laga tegin markaas alle wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu dukhuluu fi silmi kaafa islaamkii oo dhan soo gaalayay oo waxaa ka tegina daacada rasuulku sal ly slam marka waa asal usuushii islaamka ka mid ah arrimihii islaamkuna guud ahaan waa waajib waxaana ka mid a daacadii rasuulka sal ly slam marka sidaa darteed daacada rasuulka sal ly slam waa waajib bukhaari wuxuu ku soo arooriyey xadiidkan kitaabu lictisaam oo saxiixiisa ka mid a danta uu ka leeyahan waa maxay waa inuu caddeeyaa in a'imadii salafka ee lagu dayanayay inay ku dadaali jireen in la qabsado kitaabkii sunnada ahlu sunnaduna ahlu bidcada waxay kaga duwan yihiin oo ay kaga soocmeen ku dheganaashada kitaabkii sunnadii lagu dheganaanayo sida alla uu yiri wاctasimuu bixabli illaahi jamiica walaa tafaraquu ku dhega xariggii alla ku dhega walaa tafaraquu hana kala teginin islaamkii ku dhega yaa alla uu leeyahay iyo ballankii laydinla ballamay oo ah inaad midaysnaataan oo aad kelimadii xaq ahayd ku kulantaan oo amarkii allana aada maaragta u hoggaansantaan marka xabliga carabi ahaan waa sababka ku gaarsiiya dantaadii marka jamaacadii muslimiinta ha khilaafinina iyo waxay ku kulansanaayeen iyo ijmaacoodii marka qur-aankiina waa lagu fasiray xabligaas ballankii alleh amarkiisina waa lagu fasiray towxiidkiina waa lagu fasiray marka ha ku kala teginina leeyahay diinka alle iyo ballanka alle uu maaragtay idinkaga qaaday kitaabka oo ah inaad midaysnaataan oo daacadii alle iyo daacada rasuulka sal ly slam aada ku midowdaan oo amarkii rasuulkana sal slam aada qaadataan allana waa uu naab yahay kala tagga waana uu ka digay walaaltinimada iyo wada socodka yuu jecel yahay marka wixii alla uu nooga raali noqdo inaan raali ku noqono yani hayso collaytaminina ayaa la leeyahay walaa tabaraquu yani col ha noqonina oo ikhlaaskaas iyo towxiidkaas walaala ku ahaada kuwii marka firqooyin noqday oo ahlu kitaabka dariiqooda ha marinina oo yahuudna kow iyo toddobaatan firqay noqdeen nasaarana laba iyo toddobaatan firqay noqdeen ummaddanina waxaa la sheegay inay saddex iyo toddobaatan firqay noqon doonaan taasna waa laga digay waa in marka dariiqii salafka waa in marka dariiqii salafka keliya lagu dheganaado markaasaad firqadii markaasaad firqadii kala tagtagi ayaad ka badbaadaysaa shiikha mar kitaabka sharx wuxuu leeyahy watafaruqu ibtiqaau subul jidadkii laga digay ee aayad kale alla yiri walaa tattabicu subula jidadkaas kale ee jidkii toosnaa idinka weecinaya raacinina oo la doondoonay noqonaysaa tafaruqu marka saas unbuu noqonaya wuxuu leeyahy marka waadaad kitaabka sharxay shiikhu xadiidkan buu sheegay maxaa yeeley waxaa ku jira isku baraarujin la isku baraarujinaayo inay waajib tahay in rasuulka sal ly slam la ateeco oo ay ka mid tahay waajibaadkii islaamka bal waajibaad keliya ma ahane waxyaabihii ahlu sunnuhu la gaarka ahaayeen ee lagu yaqaanay ee calaamooyinkooda ka mid ahaa ay ka mid tahay xadiidkanna waxaa ku jira in qofkii rasuulka ateeca sala alla ly slama loo ballan qaaday inuu janno gelaayo kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa marka daacadii rasuulka sal ly slam la ateecayaa meeshan lagu weyneeyey culimmaduna waxay sheegeen in daacada rasuulka sal ly slam la ateecayo ay qur-aanka ku soo aroortay soddon meelood ka badan dhammaan waxaa la isfarayaa in nebigii la ateeco sala alla alay slama oo aan la khilaafin sidaa lou yiri oo kale man yutici arasuula faqad ataaca allaha qofkii rasuulka ateeca alle ayuu ateecay meel kalena alle wuxuu yidhi wa atiicu rasuula lacallakum turxamuun rasuulkii ateeca waxaad mudan tihiin in laydin naxariista iyo qowlkii alle falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadaan kuwa amarka rasuulka sala alla alay wasalama khilaafaaya ee dhinac maraaya waxaa kaloo lagu fasiray kuwa khilaafka ku dhacaaya amarkii rasuulka sal slam kadib oo markii la amray kadib amarkii khilaafaya an tusiibahum fitnatun inay fitna ku dhacdo oo qalbigooda la daboolo oo mararka qaarkood qofkii munaafiqa ahaa oo diinta kasoo horjeeda laakiin gaalnimada qarsanayay gaalnimadii carabkiisa kasoo muuqato oo sidaas marka maaragtay lagu xukumo waxaa kaloo fidnad lagu fasiray gaalnimo in khilaafka sunnada khilaafayso uu ku gaarsiiyo gaaloobid aw yusiibahum u asiibo qofkaas cadaabun aliimun cadaab daran oo adduunyadanba ku asiiba kii aakhirana kasii daran aayadu marka soddon way ka badan yihiin baa layiri tusinaya in la ateeco rasuulka sal alla ly slam meeshan rasuulku sal ly slam uu yihi kullu ummatii maxaa laga wadaa ummadda meeshan la sheegayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa ummatu dacwa oo waa dadkii aan weli islaamka soo gelin bay leeyihin marka jannadii geli maayo ilaa qof islaamay ma ogi marka ummadda la ii soo diray dhammaantood jannadii gelayaan ilaa qofkii aniga daacadeeda diiday ma ogi macnaha qofkii aan rasuulka sala alla alay slam aan aqbalin oo aan rumaynin dee muslim ma aha marka dee janno geli maayo waa iska cadda arrintaas wuxuu leey wadaad kitaabka sharxay adigu sharax noocaas oo kale ah oo in ummaddii laga wado ummatu dacwa oo dadkii aan soo islaamin laga hadlaayo wuxuu ku leeyahay ma wanaagsana tafsiir saxa maaha buu leeyahy ee tafsiirka saxa ee ahlucilmigu ay qabaan wuxuu yahay in kulla ummatii laga wado ummatul ijaaba waa dadkii islaamka soo galay waa marka dhammaantood islaamka marka dhammaantood waxay gelayaan jannada ilaa qof iska diiday moogi markii la weydiiyo man yaabaana wuxuu yihi man ataacanii dakhala jannata waman casaanii faqad abaa qofkii ateecana jannadu galaa qofkii caasiyana waa uu diiday yani jannadii buu diiday waa macnuhu taa marka haddii ay sugnaato qofkii rasuulka sal ly slam caasiya janno geli maayo miya xadiidka daahirkiisu wuxuu sheegayaa inaanu janno gelayni qofkii rasuulka sal l slam caasiya sababtoo ah wuxuu noqonayaa qof goodigii loo goodiyey hoos jooga laakiin haddii jannadii geliddeedii lafteedii baa laba qaybood ah midna waa gelid bilow oo marka ugu horreysaba qofku uu gelaayo marka dadka xisaabtoodu ay dhammaato hore jannada laga gelaayo qayb kalena waa maxay qayb kalena waa maxay waa gelid dib u dhacaysa waana kuwii alla uu doonay inay naarta galaan oo lagu cadaabo hadba camalkoodu sida uu ahaa marka jannada geliddeedii baa laba nooc ah gelid bilowga harba la gelaayo iyo gelid dib u dhacaysa marka marka qaarkood jannadii geliddeedii baa dhici karta in maaragtay la anfiyo oo la yidhaha jannadii la geli maayo lagana wado deg deg loo geli maayo dhaqso la geli maayo waa sida marka xadiidkan oo kale marka qofka aniga caasiya waa maxay jannadii deg deg u geli qofka aniga caasiya jannadii deg deg u geli maayo ee dib uu dhacaya hadduu dib u dhacana waa maxay dadkii loo goodiyey buu soo galay qofkaasu dadkii loo goodiyey yuu qeyb ka yahay oo naarti lagu soo cadaabayo hadba maarata khilaafkooda iyo caasinimadooda intay la ekeen marka qaarkoodna in jannadii la iska xarimaayo yaa nusuus qaarkood ay sheegaysaa yan laa yadkhulu ljannata qaaticu raxim laa yadkhulu ljannata qaaticu raximin jannadii geli maayo qofkii raximkiisa gooya sidoo kalena rasuulku sal l slama haweenkii jirkooda qaarna qarinaya qaarna bannaanka soo dhigayay ama dhar maaragtay khafiifa geshanayo oo midabkoodii laga arkaayo macnooyin badan baa lagu fasiraya kaasiyaadka iyo caariyaadka waa uun maaragtay haween dembi waaweyn ku jira wuxuu sheegay rasuulku sal l slm laa yadkhulna aljannata jannada inaysan gelaynin walaa yajidna riixaha carafteedana heli maayaan wa ina riixaha carafteedana la yuujad waxaa laga helaa min masiirati kada wa kada meesha intaa loo socdoo kale meel fog baa laga helaa yo caraftu kaa soo gaaraysaa muslim baa wariya xadiidkan marka jannada geli maayaan waa maxay macnaha deg deg u geli maayaan baa laga wadaa yani ciqaab bay mudanayaan teeda kale xadiid kale wuxuu ahaa fa in allaha qad xarama cala annaari alla naartii wuxuu ka xarimay qofkii laa ilaaha illa allahu yidhaahda yabtaqii bidalika wajha allah oo wejiga alla ula jeeda towxiidkaas hadde marna towxiidka camal buu ku dhamaystiraa maadaama towxiidkiisa uu towxiid quman yahay oo marka saas buuna maaragtay ku gelaynin naarti mararka qaarkoodna naarti waa laga xarimaa macnaha haddii xataa lasoo cadaabo jannuu gela waayo macnuhu marka taxriimkuna waa sidoo kale waa laba qaybood waa mid muddaysan oo wakti kooban leh intuu doonoba ha ahaadee iyo taxriim abadiyoon jannadii qofka aanu maaragtay weligiis begelaynin ama naarti aanu weligiis begelaynin haddii taxriim la sheego ila marna qofka naarti baa laga xarimaa laleeyahay marna jannadii baa laga xarimaa laleeyahay marka taxriimka abadiga waa maxay waxaa qofki maalan ka xaaraama inuu naarti kasoo baxo weligiisba ama waxaa xaaraan ka ah inuu jannadi galo weligiisba waa midkaas abadi baa la yidhahdaa kan mowqadkana waa maxay ee muddaysan waxaa xaaraan ka ah jannadii ilaa waqti ilaa muddo kadibna waa uu geli doonaa marka dadkii maarata macaasida ku taagnaa oo alla caasinayay ahlu macaasida waxaa ka mid ah kuwa naartii ay xaaraan ka tahay yani abad ahaan oo laga wado macnaha naarti ku waari maayo haba galee laakiin ku waari maayo qaarkoodna naartii baa ka xaaraana maaragtay muddo kooban ahlumacaasidi waxaa ka mid a qaar naartu ay weligoodba xaaraan ka tahay oo aan gelaynin iyo kuwo ay xaaraan ka tahay muddo koobanoo hadday galaan ka soo baxaayo kolley saasa hadda uun kitaabka ku qoran waxaa dhici kartaa in wax khalad u ku jiraan marka kala dhigdhignaanta noocaas oo kale ah marka saas loo kala dhigdhigo yacni nusuustii si saxa buu qofku marka uu u fahmaya waxaana caddaanayaa qaladka ay galeen nimanka khawaarijta iyo nimanka ahlulbidaca iyo kutalaxtagga maaragtay lagu yaqaano ee ka fahmay jannadii la geli maayo inaan marnaba la gelaynin jannadii baa la iska xarimay in maaragtay aan weligeed la gelaynin ama naartii baa la iska xarimay inaan maaragtay weligeed la gelaynin ama aan marnaba la gelaynin sida hadda hadba xaaladdu ay tahay taasina marka sax maaha intaas laga fahmo sax maaha ee nusuustii tanna waa ku jirtaa tanna waa ku jirtaa mid maaragtay laga wado abadi iyo mid laga wado wax muddaysan oo wakti ah xadiidkii marka waxaa ku jira waxaa ku tusinaya in qofkii sunnado khilaafa isagoo khilaafkaas cilmi u leh inuu yahay qofkaasi qof jannadii diiday marka tanina waxay kamid tahay in sidii muqtadaha ahayd wax lagu fasiro oo qofkii sunnada ka tagaahi waxaa arrinkaas uu keenaya inaanu doonaynin jannada inuu galo dad badanna saas way ka muuqataa qofkii wixii u sahlanaadaan oo meesha aan loo soo dhigo ee aan doonin waxaa la yidhaahdaa waa u diiday abaahu baa le waa diiday qofkii sunnada marka ka taga ee dariiqyo kale raad raadsada qofkaasi jannadii waa u diiday daacadii rasuulka sal l slam la ateecaayana waa waajib uu alla waajibiyey soddon meelood ka badan baa lagu waajibiyey allana wuxuu yihi qul in kuntum qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah haddaad tihiin adinku allana wuxuu yihi qul in kuntum tuxibuuna allaha faatabicuunii yuxbibkum allah haddii aad tihiin kuwa alla jecel iraaca aniga alla haydin jeclaade jeclaashadii alle waxaad ku helaysaa rasuulka sal ly slm oo aad ateecdo oo aada raacdo haddaadan raacin alla ijecel ma dhihi kartid rasuulka sal ly slm ateecidda la ateecayo waxay kaloo noqotaa in la rumeeyo wixii uu noo sheego akhbaara ama akhbaartaas ha ku saabsanaato alle oo allaha nooga waramo ama jannadii ha ka hadlo rasuulku sal ly slam ama qiyaamadii war ha nooga sheego iyo wax allo wixii khabar uu rasuulku sal slam noo sheegayo sidoo kale waxa uu noo sheegay oo ah ummaddan inay kala tegi doonto o iskhilaafi doonto rasuulku marka wuxuu caddeeyey jeedadka kuwii sunnada ka leexday wixi uu rasuulku la yimidna sal ly slam dhammaan waa xaq ama waxaasi axkaam ha noqdaan oo amar iyo nahyi ha noqdaan ama akhbaar ha noqdaane wax naloo sheegay ha noqdaan oo laga warramaaye daacadii la ateecayo marka rasuulka sala alla alay slam arrin kasta waa uun maaragtay xad bay leedahay hadduu axkaam yahana waa in amarkii la qaato nahyi in laga fogaado hadduu khabar yahana waa khabarkii in la rumeeyo marka waxaan ka ogaana buu leeyahay xadiidkii kan ka horreeya uu soo arooriyey wayaadka kitaabka qoray oo ahaa فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة حديث كاس يا حديث كان كدم بيا إيه أه nimankii intay guryaha rasuulka sal ll ly slam yimaadeen weydiiyey cibaadadii rasuulka sal alla ly slam oo kadibna mid uu yidhi anigu weligay habeenkii waan dukanayaa oo maba seexanaayo midna uu yidhi maalin kasta waan soomayaa huma afuraayo midna uu yidhi anigu haween wax la yidhaahdo waan ka fogaanayaa oo xaaskayga u dhowaan maayo cibaadadii unbaan ku mashquulayaa nimanka noocaas oo kalea ee qulugu ku dhacay xadiiskii ka hadlaya isaguna imaan doona marka xadiidkii kan ka horreeyey kii ka dambeeyaba waxaan ka ogaanay in waxa laga hadlaya ay tahay in rasuulka sal ll ly slam lagu ateeco dariiqii uu maaragtay marayay iyo in sunnadiisii lagu dhego ahlu bidicii iyo kuwa talax tagga sameeyana dariiqoodii laga fogaado sunnadii oo laga fogaadayo mararka qaarkood si sahlan bay qofka ugu bilaabataa oo nimankan khawaarijta bilowgii hore waxay yidhaahdeen cali waxa uu maaragtay xakam ka dhigay oo uu xukunkii u dhiibtay rag buu u dhiibtay in laba qof laska soo saaro oo mucaawiya oo dhinac ka soo jeeday iyo ciidankiisii iyo cali oo dhinac kale ka soo jeeday in qoloba nin ay soo saarto oo ay kala xukumaan yay waxay ka dhigeen wax diinkii khilaafsanoo kitaabka alle laga tegoo kale ka dhiga kitaabka allena way ku jirtaa in xakam lasoo saari karo dadka kale xukuma fabcatuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha yo alla suuratu nisaa uu ku sheegay bilowga hore marka saasay ku bilaabeen oo niman fiican bay iska dhigayaan oo kitaabkii baan ilaalinaynaa bay leeyihiin oo yaan kitaabka la khilaafin bay sheekada ku bilaabeen laakiinse waxaa arrinkooda uu ku dhammaaday in sunnadii rasuulka sal alla ly slam ay inkiraan oo caqiidooyin caqiidooyinkii ahlu sunnada ka duwan ay la yimaadaan oo hadda la garanayo oo xataa aakhira in alle la arkaayo ma rumaysna oo maaragtay caqaa'id khariban bay markay aaminsan yihiin oo dadkii cusaada ahaana ay ay ku xukminayaan inay gaalo yihiin oo dembiyada ku dhacay marka usuul maaragtay kala duwan bay la yimaadeen oo khilaafsan xaqii xataa usuul fiqigii iyo usuul xadiidka xitaa way ku khilaafeen ahlu sunnadii marka salafkeennii horreeye wanaagsanaa aada bay marka ugu dadaali jireen masalada ku saabsan rasuulka sal ly slam in la ateeco arrimaha kuwooda yareer iyo kuwooda waaweynba oo aan la fududaysanin ilaa waxaa laga baqaa in qalbigaada uu leexdo o ay haddii aad sunnadii khilaafto xadiidkani marka wuxuu ku tusinayaa inay waajib ku tahay qofka muslimka ah inuu rasuulka sal ly slam ateeco oo aanu jannadi diidin qofkii rasuulka caasiyana wixii uu rasuulku sal ly slam dadka faray wixii uu rasuulku sal ly slam dadka faray ama uu ka reebay qofkaasi waa qof jannadii iska diiday qofkii caaqilka ahaana ma suurtoobayso inuu iska diido jannadii gelitaankeedii marka xadiidku wuxuu ku tusinayaa in ay waajib tahay in rasuulkii sala alla alay slam la ateeco ummaddaanina oo haddii ummatuljaaba laga wadaayo dadka soo islaamaye waxaa ka mid a qayb loogu goodiyey inaanay jannadii gelaynin sababtuna waa maxay daacadii rasuulka sal lla ly slam diideen allah naga dhigo kuwa diinka ku toosan oo macaasida iyo khilaafka iyo bidcadaba iska ilaaliya wabillahi towfiiq